magaalada kismaayo ayaa waxaa laga hirgeliyey waddooyin cusub oo laami ah kuwaas oo ay ka qayb qaadanayaan qorshayaasha lagu horumarinayo in kismaayo ay yeelato waddooyin cusub iyadoo horey xariga looga jiray wejiga koowaad ee dhismaha waddooyinka hadda waxaa socda siddeed waddo oo laami ah kuwaas oo laga hirgelinayo degmada kismaayo waxaana la filaya in waddooyinkaasi ay ka qayb noqdaan horumarinta magaalada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo la hadlay warbaahinta ayaa waxauu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in kismaayo ay yeelato waddooyin cusub isagoona sheegay in bulshadu ay fahmeen qiimaha ay leedahay waddooyinka maanta magaaladana taariikhdii ku filan waxay ahayd iyo waxay soo martay isay tahay waxaa la yidhi waddooyin baa hadda la bixinayaa waddooyin kalean riixaynaa waxaan aada uga mahadcelinayaa cid kasta oo maamulka oo waddooyinkaa ka qayb qaadatay iyo maanta inay dadku fahmeen waddadu macnahay u samaynayso waa guul taariikhi ah qofku labada mitir ee usoo hadhaa waxay u noqonaysaa valyuga u kacay waxba u taraysa ha lagu dadaalo oo waxyaala waxaa naadhood aad la ii soo celinaya masaajiddaa mitir soo galay qofka masaajidisa wuxuu leey waa masaajido intuu waddadii soo galu waa beyd ilaahay ayaa ku waxayna masaajidka waa laga dubin wixii waddada soo gala masaajidka intii waddada soo gashay waa la dubin tanaa asala ha ka shaqayno oo dadku ha ka shaqeeyeen waxa gaalayaa inay noqoto war maanta magaaladana dhoobadii iyo dhiiqadii intii laga raso wada laamiyo soxtama aad baa u mahadsantihiin